wasaaradda arrimo gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo degmada diinsoorka dahforti wacyigelinta bulshada ku horseedowka ka ganacsadowka sahayda gurmadka bini-aadanimada kulanka wayba ku qeyb galay xubno ku tirsan maamulka degmada diinsoor saraakiil ciidanka booliiska culimada deegaanka iyo qeybo shalduwan ee bulshada degmadaasi wayba kulanka inta badan lungudowhayay ku horseedowka ka ganacsadowka sahayda gurmadka bini-aadanimada iyo sidii bulshada lonku wacyigeli lahaa gudoomiyaha degmada diinsoor cusmaan macalin cabdi iyo furay kulanka wacyigelinta wayna uso bulshada kala dardaaramay iniyo kula shaqeeyaan sidii lanku horseeda lahay ka ganacsadowka gargaarka lanka tiragalay dadka masaakiintee koonfur galbeed degmooyinkooda oo dhan ayaa w f b waxay ka sheegtay inay ka jiraan musuq maasuq iyo juuganimo iyo wixii ummadda shacabka ay u geyso in la iibsanayay sheegtay dood dheeraa ka dhacday waxaa iga soo hadlay wasiirka wasaaradda maaraynta masiibooyinka ee dowladda koonfur galbeed wasiir caruuj sidoo kale waxaa iga soo hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ee maaraynta masiibooyinka ee dowladda koonfur galbeed mudane cabdullaahi ganey waxay isoo dhaheen ay igala soo hadleen maxaa la dhahaa labadan maalin oo siminaarka ah in afartan qofood oo qeybaha bulshada ka mid ah saraakiisha ciidamadaha fadhisa meeshaan afarta beelood ugaasadiiyaa fadhiya qaybihii kala duwanaa haddii ay ganacsi noqon lahaayeen iyo haddii ururka haweenka uu noqon lahaa haddii aqoon-yahan iyo waxgarad iyo sabadoonada ay noqon lahaayeen dhamaan waa fadhiyaan in laydin soo gaarsiiyo inay xaaraam tahay inay xaaraan tahay hay-adaha w f b keliya ma aha dhammaan hay-adaha diinsoor shacabka wax u keena in la iibiyo inay xaaraam qancama tahay inaan loo qaadan karin w f b waxaa hadda lagala hadlay iyada ay diyaar u ahayd in koonfur galbeed degmooyinkooda siboodka ay siinaysay inay joojiso dadaal dheer uu bixiyey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigaleen xafid awlaa iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiirka wasaaradda maaraynka masiibooyinka iyo dhammaan wasiir ku-xigeenadooda iyo agaasimahooda iyo howlgalladooda labadaas wasaarad iyo madaxweynaha dadaal dheer ay suubiyeen yaa lagu soo celiyey in lagu qasbay loogala hadlay in ay gargaarkii ka wadeen degmooyinka koonfur galbeed intii ay ka wadeen inay sidooda usii wadaan in baahida ay badan tahay dadka inta hadda ay wadaan aysan ku filneen in loo kordhiyana way macnaha way codsadeen laakiin waxay ballan qaadeen madaxweynaha uu u sareeyo wasiirada wasaaradaha idiin sheegay ay ku jiraan in degmooyinka dadka shacabka ah weliba dadka mas-uuliyiinta ah ee indhaha shacabka u ah afar kun wax ma tarisa afartanaa tarisa dadka shacabka u ah hadda aan soo xulnay waa idinka in wasaaraddu madaxweynaha waxay ballan qaadeen in wacyigelin laydiin samaynayo degmo kasta maamulka xafiiskiisu inuu ku suubiyo laba maalin oo wacyigelin ah afartan qofood inuu wacyigelin u sameeyo oo kuluska bulshada ah laydiin sheego laydin fahamsiiyo xaaladda maanta ay w f b marayso iyo dhammaan hay-adaha cabashada waa isla qabaan laakiin hadda waxaa soo saaray sida aad ka arkaysaan daafurka wacyigelinta bulshada ka hortagga ka